isu wada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka midnimo oo aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
kali tabar ma yeeshee isku duubni talamida kali tabar ma yeeshee isku duubni talamida tartan iyo aqoon dhaba midnima loogu tagayaa
mar kale dhegeystayaasha ku xidhan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya soo dhowaada barnaamijka midnimo wakhti kasta uu soo galo mowduuc ayaan uga hadalnaa mowduucaan uga hadli doonana waxa uu ku saabsanaan doonaa oo martida iyo dhegeystayaashuba ay nagala qeybgeli doonaan muddooyinkan soomaaliya waxaa ka socday barnaamij loogu magacdaray iscafin oo ummadda soomaaliyeed dhammaantood la rabo in ay iscafiyaan haddaba dhallinyaradu kaalin ceenkee ah ayay ku yeelan karaan barnaamijkan waddanka ka socda ee ku aadan iscafinta barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qaybgeli doona guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan iyo weliba guddoomiyaha dhallinyarada horseedka iyo horumarka gobolka mudug cabdiraafic yasac maxamed oo isna ku sugan magaalada gaalkacyo waxaanan barnaamijka aan ku falanqeyn doonaa sida dhallinyarada soomaaliyeed ay kaalin muuqata uga qaadan karaan isukeenka ummadda soomaaliyeed iyo iyaga oo iscafiya islamarkaana iscafin kadib sameeya qaabkii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo nabadgelyada waddanka waayahay marka hore bal waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka igala qayb qaadanaysa cabdi kaafi maxamuud makaraan iyo weliba cabdiraafic labadiinaba soo dhawaada waayahay marka hore waxaan ku bilaabayaa bal guddoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir sidee dhalinyaradu ay uga qayb qaadan karaan ololaha ka socda dalka ee ku aadan iscafinta
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa salaamintahay saaxiibkii qaaliga iyo yarka isagana martida ku ah cabdinaafac dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed runaantii doorka ugu muhiimsan ayay ka qaadan karaan sababto haddaba ololaha dadka wada waa dad dhalinyaro ah oo runaantii garwaaqsaday in horta la helo iscafin guud dalkaana markii la helo iscafin oo qof walba qofka kala dhibaateeyey markuu dhaho walaalo iska kii cafi dhibaatadaasaa ku geystay waxaan aaminsannaha dadkao dhan inay qulubtooda isku fiicnaanayso iskuna furmayso marka doorka ugu muhiimsan ee dhalinyarada runaantii dhalinyarada labaatan iyo dhowrkii sano oo dhibaatada soo martay waa dadkii burburka iyo dhibaatada horta saameyn ku yeeshay mustaqbal fiicana leh marka waa muhiim inay runaantii door muhiima ka qaataan sida hadda isku abaabuleynba in dadkan soomaaliyeed oo wax badan kala tabahayo oo dhibaato badan soo dhex martay in laga dhex abuuro in horta la iscafiyo dadkan ay ogaadaan in qof walboo dhibaato sameeyey inuu qofka kale oo dhihi karo walaalo qaladkaasaa kaa kale iska kiicasi amba dad wax soo dila ha noqdo amba dad wax ka dhaca ha noqdo qof walboo qalad galay waa inuu waajib oo qofka utago oo dhaho walaalo iska cafi marka dhalinyarada waxay ka qaadan karaan door muhiim ah haddana sida aad arkaysaan runaantii oo barnaamijkan iscafinta oo loo abaabulay kulleyta waana socyaa dalka guud ahaanna waa ka socoyaa marka dhalinyarada muhiim u tahay programka waaya aada umahadsan tahay bal waxaan siinayaa marka cabdiraafic oo ah guddoomiyaha dhalinyarada horseedka iyo horumarka gobolka mudug cabdiraafic bal adna soo dhawow sidey kula tahay in dhalinyaradu ay uga qayb qaadan karaan dadaalkan ku aadan iscafinta waddanka ka socda
aad baad umahadsan tahay saaxiib waan dhowahay yar buu nagula jiraa guddoomiyahana sidoo kalete waan salaamaya adigana sidoo kalete waan isaga mahad celinayaa awoodda aada isku geyseen inaad horumarka bulshada aad garab istaagtaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu door muhiima inay ku leedahay doorkaas oo ah waxa kaga banaan kaalintooda inay kaga qaataan horumarka dalka marka la eegayo iscafintu waa waa waa waxa kaliya oo noo furan maanta bulsho ahaan haddaan nahay waxaa burburay sidii hore hore xilliyadii horeeta waxaa naga burburay qarniyadii qarniga soo dhaafa dhamaadkiisa waxaa naga burburay dowladnimadii iyo xiriirka bulshada oo naga naga dhexeeyo o dhan bedelkeeda maanta waxaan joognaa heer aan kaga gudbi karna kaas waxaana waxyaalaha kaliya noo furana waxay tahay in bulshadu ay ilowdo wixii soo dhacay oo dhan ay ilowdo si ay u dhisato qulub isku isku xiran wada jirta oo ilowsan wixii dhacdooyinkii soo dhacay maadaama wax kaloona kala xukumi karaa aysan jirin oo kaliya qalbigeena kaliya ay ku xiran tahay inaan iska ilowno wixii nagu soo dhacay bulshadana haddii fursad loo siiyo inay ay baarbaaraan waxa hor yaala maantay oo ah inay kaliya wadada kaliya oo u furan ah inay iscafiyaan waa waxa kaliya wax isdhigi karo lagaga bixi karo in kala qoqobnaanta iyo iyo qalbiyada na kala tagsan waxaan aaminsanahay dhalinyarada ahaan haddii loo eego ina waxa kaliya ay ku dhisi karaan qaranka inay tahay caloolfiyoobi isku xeerna isku isku laab xeernaan iyo walaalnimo iyo isjacayl waayahay dadku markii ay ka gudbaan waxaa kaliya naga kala dhexdhexeeyo oo ah intii yararkaa madmadowga ahaa ayaa waxay waxay noqonaysaa inaan u gudubno wadda cad oo aan ku ku gasban karno qulubta bulshada dhan si aan u noqono dad wada jira wax wada qabsan kara wada noolaan kara isjecel waaya aada umahadsantaa waxaan idi weydiinayaa bal su-aal isku mid ah oo ah dhalinyarada soomaaliyeed ma yihiin kuwa u diyaarsan inay ka qayb qaataan ololaha hadda waddanka ka socda ee ku aadan iscafinta oo intay ummadda soomaaliyeed meel isugu keenaan ay dhahaan hal iscafiyo ha laga shaqeeyo horumarka iyo nabadda iyo dadaalada kale socda cabdikaafi baan siinayaa ugu horreyn
cabdirasaaq horta waa mahadsan tahay rumaantii markii oo hadda ereyga ka dhawaajinaysa oo dhalinyarada abaabulkaas uu gaarsiihin rumaanti horta waxa waaye waxyaabahan hadda wacyigelinta socotaa waxay tahay qofka horta in la dareensiiyo cafiska cafisku maaha wax qofka kale u sameynayso waa wax naftaada a u sameynayso marka markaa qofkan aada u sheegto inuu qofka kale oo dhibaatada geysta inuu cafiyo kadibna oo si walaalnimaa iskula shaqeeyaan ama si walaalnimaa ay u sheekaystaan waxaa meesha ka baxaysa uqdadii qofkan kale oo ka qabo ninkaas marka rumaantii anaga hadda kahor waxaan soo marnay labada kun iyo laba iyo tobankii program tiiraan bixin aniga waxaa kamid ahay dadkii loo tababaray xilligaas in dadka tiiraan bixinta loo sameeyo marka waxaan aragnay dad fara badan oo rumaantii markaa isku keennay degmooyinkii oo tababarkii aa bilaabnay dad badan waxaa arkaysaa oo aargoosa ku fikirayo qof dhibaato intuu geystay qofkaas mar walba ku fikirayay see qofkaas uga aargoosata laakiinse marka aada tusnay tiiraani bixinta iyo casinta ee ku jirtay casharadeena qofkii wuxuu garwaaqsaday inuu qofkii oo qaladka asaga ka gale inuu intuutado dhowlaalow aniga waxaa damacsan inaa ka aarsado adoo qaladka igala anigana waa ku cafiy qofkiina waxawaaya intuu soo ridiyo wuxuu yihi ninkii a qaladka shala ka gasho hadduu ku cafiy maxaa adigana sugaysaa marka qofka rumaantii in la wacyigeliyo aada ay muhiim u tahay dalkeena haddii runta laga hadlo labaatan iyo dhowrka sano wuxuu ka waxaan aad looga gaabiyey qaybtii wacyigelinta iyo abaabulka dadka in la abaabulo la wacyigeliyo waa aaday muhiim tahay dowladnimada dadka u yaqaanaan inta hadda annaga oo dhalinyarada ah oo dowladii burburkii kadib dhashay marka haddii loo sheego dowladii waxyaaba ay qaba jirtay sidii ahaa jirtay bilsamaadkii dalkan soo ahaay dowlad wanaag waxyaabaha oo dhalinyarada oo rumaantii bedeli kara waxyaabahaasaa kamid ah dadkii hore oo rumaantii burburkaana dhibaatada kaana waxaa rabaa inay si dhibaatadan ay usoo laaban inay tusaan dhalinyarada wadooyin fiican ay u jeexaan waaya aada umahadsan tahay bal aan siiyo markaan gudoomiyaha dhalinyarada horumarka iyo weliba horseedka gobolka mudug cabdiraafic cabdiraafic ay su-aashaas bal jawaabteeda aada maadsan tahay hal sano iyo iyo bar waxaan ka shaqaynaynay nabadda magaalada baakacyo sidii ay u noqon lahayd nabad ka timid bulshada degan magaalada waxa ugu horeeya aan ka bilownana waxay ahayd dhalinyarada ayaan ka bilownay dhalinyaro aqoon-yahana ayaan ka kala casuunay oo dadka gobolada gobolka u dhashay ahaa ayaan ka kala casuunay muqdisho garowe boosaaso iyo meelo kaleeto ka baxsan magaalada waxaan iskugu keenay inaan marka ugu horeysa annagu aan aan noqono dadka ugu horeeya xiriirka ugu fiican uu ka dhexeeyo maamul ahaan magaalada waxay ku siyaasad ahaan waxay ukala qabsan tahay laba maamul ay ukala qabsan tahay marka waxaan ka isku daynay in bulshada ay noqoto bulsho ka wada jirta qalbiga ka wada joogta si ay u noqoto in aan isku keeno dhalinyaro aan isku keeno kala duwan oo meelahaas kala duwan kala yimid labadaas maamul oo kala duwan ka soo kala jeeday waxaan samey haynay madal dhalinyaro oo la yidhaha nolosha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka mudug oo iskugu yimaadeen dhalinyaradaas nabad nabadda jecel annaga mas masiirka dadka oo go-aan kama lihin lakin waxaas waxaan isku daynayna dadka aan jeclaysiino waxa ugu horreya aan ka bilowna waxay ahayd laba qof ayaan walaalaysiin laba qof kas qof kasta oo laba xaafadood laba laba qof oo kala dugan qofna puntland kasoo jeedo qofna galmudug kasoo jeedo ayaan walaalaysiin waxaan ahay labadaas qof walaalaatiin qof qofka kaleeto wuxuu soo barto qoyskiisa wuxuuna usoo sheegay inuu qabiilkaas ka duwan oo qabiilka uu kana u dhasha maana qabiil kale oo ka duwan uu yahay ugu dambeyntii waxay dhashay inay walaal dadkaas walaaloobaan ay isjeclaadaan oo isku xirmaan hadeertaana sida ay yihiin sida dad wada dhashay oo kaleete oo qof walba qof kaleeto qoyskiisa iyo dadkiisa iyo asxaabtiisa u yaqaana waxaan usoo gudubnay inaan bulshadii kaleete aan aan barno sidaas oo kaleete dhaqanka magacaas oo kaleete aan barno bulshadiina ay naga dhegeysato inaan nahay dad isjecel dadka sidaas sidaas si lamid ah ayaa dad badan ay nagaga daydeen oo iska iska cafiyeen waxyaalihii qalbiga uga jiray uurka waxay ku haysteen oo dhan ayay iska iloobeen waxaan usoo gudubnay inaan magaalo dhan oo magaalada xudunta oo rabshooyinka iyo kala qaybsanaanta magaalooyinka soomaaliya inaan u noqonay tiirka ugu horreeyey oo dadka istusiya inay dadku ay wada noolaan karaan waxaa kamid ahayd sanadkii horeete bishii tobnaad oo kaleete ayaa magaalada rabshooyin tira badan ka dhaceen magaalada kala xirantay wixii ugu horreeyay aan sameyn waxayna dadkii aan walaalaynay oo wasjeclaa oo aan walaaltinimada iyo isjacaylku ka dhexeeyey xiriirku ka dhexeeyey inaan iskugu yeernoon nidhi soo baxa halkaasa magaalada dhan iskugu soo baxday waxaa dhacay banaanbixi loo yaqaana banaanbixi gaalkacyood banaanbax weyn weyn oo dadkii dhan iskugu soo baxeen ugu dambeynti waxay noqotay magaaladii kala xirnaay oo dhan inay isku furantay marka wax dadka kala xirnay kaliinaysa ahayn waxaa waay inayyihiin waxa dadka anagoo qalbiyada aan ku kala xiranay oo qalbiyada ku kala xiranay waay waay wax fiican waxa ah inuu dadku waxa ay qalbiyada qof kasta waxa uu ku haysto ina isaga dan u tahay sida hadeeta cabdikaaka sheegayo kaleeto inay tahay ina waxa anaga ay dan noo tahay waxa aan qalbiyada ku haysana inay yihiin qof laabtiisu furan tahay waay labadiinaba- labadiinaba soomaaliya ana iyadoo nalakaga dayanaya isjacaylka iyo walaalnimada naga dhexaysa inay saas ay tahay waayahay waxaan qabanay barnaamijkaas cafiska anaga anaga iskeen u sameynay ugu dambeyntina waxaana dad nala mid ah sidaas kaleeto u sameynaya anagana wa anagana kaga dayanay waay waxa hadeertaan dadku ay is- qof walba qofka kaleeto anaga naga mid ah wuxuu is- qof walba qofka kaleeto wuxuu kaga jecel yahay sida walaalkiis oo kaleeto u jecel yahay waayahay cabdiraafic aad aad u mahadsan tahay cabdikaafi oo kaa horreeyana wax kaloo fiican buu sheegay iyo dhalinyarada dadaalo ay sameeyeen ma la heli karaa marka in dhalinyaradu iyagu intay isku yimaadaan horta een dalka meel kasta ha ka joogaan hadda mudug iyo gobolka banaadir baad kala joogtaan iyaga dhalinyarada ah intay isku yimaadaan ma la heli karaa ee in ololahan ay sidaan si ka fiican ay usii bilaabaan ansiya bal cabdikaafi cabdi haye
waa mahadsantahay saaxiibkii cabdisa runtii ka badanaa la heli karaa markii la dhaho ka dhalinyaro ahaan maanta annaga eh, shaqooyinka aan qabano inta badan dhalinyarada waxay ku qabtaan waa eh, si muuta dawaxnimo ay u qabtaan eh, iska wax u qabso taasoo runaantii oo keenayso in eh, dhalinyarada haddii eh, hal meel kasoo wada jeestaan tan hadda la qabtay in kasii badan la qaban karo marka eh, gobolada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir maanta waxaa aaminsanaha dhalinyarada ku dhaqan inay ayaga intiis abaabulin ayaga isxilqaameen hawshaana ayadoo loo darsan ay sameeyaan marka annaga ka gobol ahaan runaantii eh, halkudhig waxaa baxsanay eh, erge idman yacni qof erge ah oo isdiray oo asaga shaqo aan loo dirin qabahayo inaan nahnay haddaanaan dhalinyarada gobolka banaadir taasoo runaantii keenayso hawl walba oo loo baahan yahay eh, dalkan oo qarannimadiisa iyo dowladnimadiisa eh, ku adkaan karto inaan annaga ka shaqeyno haddaanaan dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka banaadir waay waay haye cabdiraafic asi cabdiraafic aye sidee dhalinyarada iyaga la isugu keeni karaa dalka meel kasta ha ka joogaan cabdiraaq horta eh, waa horta waa waa kaalin eh, iska banaan sideedana waxay waxay ku fiican tahay marka dadkii oo wax wax sameyn dhalinyarada wax sameynaysa in ayagu isu abaabulaan annaga anaga is abaabulna dowladanima abaabulin weliba marka aan is abaabulaynin wax aan sameynay maamuladeena wa- way ku kala qaybsanaayeen siyaasad ahaan bay ku kala qaybsanaayeen een xuduud ahaan bay ku kala qaybsanaayeen amnigana xataa kama midaysnayn annaga ayaa u meerina ku nidhi soo wada fariista waxaan kaga bilownay in annagu marka ugu horeysa markii meelaha aan aan iskugu imaanayn annago aan bala isballansanan aan isku ballansano meelo bulsho oo dadka dhan ka wada dhexeeya aan ku kaftano ku sheekaysano si qurxoon u wada joogno markaas bedelkeeda waxay waxay waxaan waxaan ku casuunay maamuladii ku kala qaybsanaa oo eh, warbaahinta is- eh, iska ereyn jiray iska caayi jiray iskagana jabi jiray waxaan ku nidhi waa imaada way nala shaaxeen way nala shaaxeen maalmo badan marka nagu soo laalaabteen waxay naga barteen dhaqankii way joogtaanka iyo isjacaylka ahaa ay naga barteen ugu dambayntiina watata taas magaaladii hal hal ammaankeedu hal magaalo oo ku wada noqotay dowladda federaalka soomaaliya ayaan kaga mahad celinayna inay nagu garabsiisay inay ciidan magaaladan ka wada dhexeeya ay hal mar u wada keentay dadkii kalena way naga qaateen ina is-afinta iyo walaalnimada wadajooga iyo isjacaylku inuu yahay wax muhiim ah oo dadka dhan ay u wada baahan yihiin hadeertaan ma aha wax dadka lagu qasbaayo ma leeyahay dad dadow dadow qaata is-afinta iyo walaalnimada iyo wadajooga qaata leeyahay maaha waa wax dadku la rabo ayagu inay sameeyaan oo qof kasta uu kusoo dhiiranayo inuu sameeyo waxaan qabanay tababaro waxaan qabanay jacaylka iyo walaalnimada iyo xayrka dadku hadii uu ficnaado qalbiyuhu isku furnaa waxyaalaha ay wada qabsan karaan ka hadla ayaan qabanay waxaan nagaga casuumeen magaalooyinba badan ay dadka nagaga casuumeen inaan anagu aan u noqono dadku inaan tusno waxa aan sameynay si ay nalakaga daydo waaya cabdiraaf nalakaga casuum magaala waaya dhegeystayaashaan goordhow siin doonaa inaan qadadka telefoonada u furno haddaan mar kale idin siiyo su-aal si isku mid aan idiin weydiinayo dhalinyarada hadda sida muuqata horumarka iyo nabadda ayay si weyn uga shaqeynayaan oo dadaal weyn ayay ku jiraan sidee lagu muujin karaa marka howlaha aad qabanaysaan in bulshadao dhan ay aragto cabdikaafi bal aan kugu bilaabo adiga
howlaha caqabadano si lagu muujin karo ko ko waxaa sababta ah hadda adigoo hadda oo jooga tv-ga qaranka amba radio muqdisho haddii aad ku fikirto annaga shaqada caqabeena inay muuqato si mutadawacnimo adigana aa muujiso oo muuqay horto marka annaga ka dhalinyar ahaan howl walba caqabeeno qaarna waa soo bandhignaa qaarna waxbaa sooma bandhigno marka qaarka aan soo bandhigno waxawaaya si bulshada u aragto shaqooyinkan la qabahayo marka soomaalina waxay taqaanaa wax inay aragto marka rumaantii dhalinyarada soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay si iskaa wax u qabso ee dalkan ugu adeegaan shalayna ugu adeegaan maantana diyaar u yihiin waaya marka waxaa kaloo codsi ah cabdirasaaq maadaama aad aad adigaasa tahay nin saxafi tahay horumarada dhalinyarada waa in ahmiyadda kuwaad aad siisaan idinka waaya aada u mahadsan tahay heye cabdiraafic cabdirax waxaan aaminsanahay horta marka koowaad muuqaalka muuqaalka bulshadu ayaga ayaga iyaga ka ka arkaya waa sababta magaalada gaarkacyan aan ugu bixinay anaiska aan u qaadanay ah hooyiga dhalinyarada aan u qaadanay oo maantay qof kasta oo dhalinyaraha oo soomaaliya jooga oo isticmaala internetka ama qof aqoon-yahana oo ay noqotay magaalada kaliya oo qof kasta uu jecel yahay inuu soo arko inay noqotay gaalkacyo ay noqotay waxaana waxaas uga sameynay wax kaleeta ma aha wixi anagu aan sameyno qalbiyadeena ku jiray oo wanaagsanaa ayaan dadka tusnay dadkuna way nooga daydeen taasaana keentay maanta inay noqoto inaan u noqono saldhig aan u noqono dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan aan u noqonay qof kastana uu ku haminayo maanta inuu noo yimaado oo shaqooyinka aan qabanaa nagana barto na- nagunana shaqeeyo waa tahay aada baad umahadsantihiin labadiinaba barnaamijka midnimo ayay marti ku ahaayeen cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir iyo weliba raafac yasac maxamed oo ah guddoomiyaha dhallinyarada horseedka iyo horumarka gobolka mudug labadoodaba barnaamijka midnimo ayay igala qeybgalayeen goordhow waxaan u gudageli doonaa qodobka dooda oo dhegeystayaasha aan u furayo qadadka telefoonada dooduna waxa ay ku salaysan tahay sidee dhallinyarada soomaaliyeed door muuqda uga qaadan karaan ololaha dalka ka socda ee ah in ummadda soomaaliyeed ay iscafiyaan islamarkaana ay u jeestaan ka shaqaynta horumarka iyo nabadda soomaaliya haddii aan dhegeystayaal mar kale idinkugu celiyo doodu waxa ay ku salaysan tahay sidee ayay uga qeyb qaadan karaan dhallinyarada soomaaliyeed ololaha dalka ka socda ee ah iscafinta iyada oo shacabka soomaaliyeed loo jeedinayo inay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda dhegeystayaasheenu waxay naga soo wici karaan telefoonada idaacadda ee kale ah siddeetan iyo lix toban labaiyo toban siddeetan iyo lix toban saddex iyo toban siddeetan iyo lix toban afar iyo toban siddeetan iyo lix toban lix iyo toban sidoo kale dhegeystayaasha linelineka uusan u dhoweyn waxa ay fariin noogu soo diri karaan telefoonka ah eber lix hal labo siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal dhegeystaha ugu horeeya telefoonka ku jira ayaan siin doonaa halo asalaamu calaykum raxmatullah wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdisaaq shiinow oo ku salaam walaal waa salmaan cabdulaahi rooble oo jooga degmada dayn walaal mar kale iigu celi magacaaga salaamaan cabdulaahi rooble oo jooga degmada dayn iyo saaxib haye salaaman bal soo dhawow haddaad la socoto dooda dooda waa la socdaa saaxib socodsiinta ayay ku saabsansan tahay allah subxaana watacaala wuxuu dhahaa qudil cafwa amar bilcurfi dadka waxaa macnaha amartaa inay macnaha qaataan csinta macnaha
marka cafinta waa fiican tahay in lais cafiyo qofkoo dembi walba oo galo oo macnaha ninkii dembi ka gala asoo awoodi kara xataa inuu ku aarsado inuu cafiyo ayaa fiican soomaali waxa u baaqaa barnaamijka saxsinta inay macnaha qayb ka qaataan insha allah anagna insha allah wixii allaal wixii dembi iyaga galay ama dhiiga ahaadaan amase macnaha cirdi ahaadaan waa cafiyo insha allah way dhallinyarada marka een siday door muuqata uga qaadan karaan marka in een ololahan iscafinta uu hirgalo waxay uu qaadan karaa in macnaha maxaa la dhihi jiray shirar macnaha waaweyn loo sameeyo oo macnaha nimanka macnaha aqoon-yahanada waxa dhan dhan marti qaadaan nin walba macnaha dhalyaa wuxuu qofka qo wax tabanayo oo la kulmo oo macnaha maxaa la dhihi jiro macnaha isku wada sheegtaan markaas cafinta rasmigaana sii dhicisa insha allah saas waa kulsalla insha allah waaya aad iyo aad waa mahadsan tahay dhegeystahaas naga soo wacay een degmada dayneyle ee qadka telefoonka soo galay dhegeystahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa bahda qaranka een marka hore waad ku mahadsan tihiin een sidaad uga shaqaynaysaan een horumarka dhallinyarada iyo in dhallinyaradu ay hormuud u noqdaan hogaanka wadanka een magaceegu waa shaafici muxyidiin waxaan joogaa ayuu dhegeystahan leeyahay deegaanka tareedisha ee duleedka magaalada muqdisho een aniga haddii aan ka hadlo doorka dhallinyaradu ay ku yeelan karaan een ololahan iscafinta aniga waxaan waxa ay la taha buu yidhi in marka hore dhallinyarada ay iyagu intay isku yimaadaan ay muujiyaan een in ay iscafiyaan islamarkaana ay ka shaqayn doonaan horumarka iyo nabadda ee wixii intaa ka dambeeyana waxa uu yidhi een dadka naga waaweyn way nagu daysanayaan oo iyana tillaabooyinkaas oo kale ayay qaadayaan waxayna muujinayaan in iscafinta ay door ay ka qaataan waayahay dhegeystahan kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq dhegeystahan intaana siin dhegeystaha telefoon gacanta soo gala ayaan siinayaa hallo hallo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله haye walaal magacaaga halkaad joogto
زين عن الزمان وجود المشي haye bal een haddaad nala socoto bal soo dhawow qodobka dooda u gudub
وادوا وادوا مجلس وحصل ضد على داخل قال على عدينا ولكن برنامج لا حكم حكم على إن مجلس واصل نرتو يعني أنا ما كل ما مجلس برنامج أو مسؤولين مجرو waa gartay marka hadii jir lahayd barnaamijyada oo dhalinyarada in mujilisa oo laisku oo laisku fahamsiiyo hadee dee Waay- waay. waayo laakiin dee muddooyinka jirto arrimo badan oo dhalinyarada isugu yimaadeen dhalinyarada aa hadda waxaa u muuqataa in si kala dilaayo walaalin markiisa dhalinyaro soomaaliyeed oo kula kulmay oo arrimahaas oo horumarka dalka ka qayb qaadanayo Waay, laakiin- waay wadanka waay laakiin dee dhallinyaradu haddii ay sameeyaan in iyagu ay isku duubmaan way ka shaqayn karaan soo maahan in ummadda soomaaliyeed ay iscafiyaan soo maaha aa taas muhiim waay in dhalinyarada horta mujilisa taas loo sameynaan oo laba dhalinyarada laisku geenayo sidee loo sa- sidee loo samayn karaa dhallinyaradii baad ku jirtaaye waxaa loo samayn karaa in wiisa xagga tusaale gobolka banaadir markaad soo qaato gobolka banaadir dhalinyaro badan aa ku nool dhalinyaro badan waxaa loo wiisa loo samayn karaa in degmooyinka oo dhan ee ka ee ka socdaan ee urur dhalinyaro oo laisugu keeno si oo wiisa oo oo laisku baro dhalinyaradaasna ay ku heshiiyaan een, hal cod oo markii loo baahdanay wiisa codkooda iyo barnaamijka u baahan ay qaban karaan Waay.
Waa dhalinyarada. Mid walba degmada ku nool yahay, degmada ku nool yahay inuu ku socdo oo ku turjumi karaa loo baahan yahay.
waay waa mahadsantaha walaal dhegeystaha shibs inaga soo wacay aad buu een, ugu mahadsan yahay een, aragtidiisa iyo sida uu noola soo xiriiray Eh, dhegeystaha fariinta soo diray haddii aan u aqriyo waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal adiga iyo een, idaacadda jamhuuriyadda soomaaliya Een, magacaygu een, waa abshir maxamed een, cabdilaahi waxaan joogaa buu leeyahay een, xaafadda suuqa xoolaha een, wuxuu leeyahay dhallinyaradu een, muddooyinkii dambe aad bay u fahmeen ka shaqaynta nabadda iyo horumarka een, aniga waxaan qabaa buu leeyahay in odayaasha iyo maamooyinka een, naga horeeyey een, inaan intaan isku soo hor fariisina aan u sheegna buu yidhi ee, inay iscafiyaan markii warbaahinta laga dhaxarkana een, iyagoo iscafinaya dhallinyaraduna waxa ay noqonayaan kuwo ku farxa ayuu yidhi waayahay dhegeystahan kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamay een, walaal adiga iyo een, bahda qaranka haddii aan magaceyga kuu raaciyo waa foos axmed sheekh waxaan joogaa ayay leedahay een, deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho haddii aragtida barnaamijka aan ka dhiibto een, waxa ay leedahay een, barnaamijkan een, iscafinta iyo dhalinyarada qaabka qaabkay uga qeyb qaadan karaan aniga waxay la taabitiri in doorka ugu weyn looga baahan yahay dhinaca warbaahinta haba ugu horeyse warbaahinta qaranka oo oo laga rabo inay muujiso wax waliba oo dhalinyarada soomaaliyeed ay qabtaan cabdirasaaq sidaad ka warqabto dhalinyarada muddooyinkan waxa ay wadeen qaabkii dadaal weyn ay uga bixi lahaayeen nabadgelyada wadanka iyo horumarka dhalinyarada soomaaliyeed waxay isku gediyeen bay tiri inay noqdaan dhalinyaro ka shaqaysata ganacsiga dhalinyaro difaacda wadanka iyo kuwo taga dhulka miyiga ah islamarkaana ka shaqeeya nabadda iyo iskukeenka soomaalida oo dhulka miyiga ku nool oo xoola dhaqatada ah waayahay aad baad u mahadsantaha walaal dhegeystahan ugu dambeeya ayaan haddaan siiyo fariinta soo diray dhegeystahan waxau leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa bahda raadiyo muqdisho magaceyga haddii aan kuu sheego waa doctor ayuub ibraahim waxaan joogaa wiira xaafadda balaaxi dhalinyaradu doorkooda wou muuqdaa buu leeyahay hadday ahaan lahayd horumarka hadday ahaan lahayd dhinaca nabadda qofka waxa ugu weyn uu qabto waxa weeyaan in wadankiisa uu dhiiggiisa u huro buu leeyahay dhalinyaradana sidaad aragteen wadanka dhiigooda ayay u hurayaan dadaal kastana waa ay ku bixinayaan waayahay intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijkii midnimo oo ay igala qeyb qaateen saakana marti ay iigu ahaayeen cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir iyo weliba cabdiraafic yasac maxamed oo ah guddoomiyaha dhallinyarada horseedka iyo horumarka gobolka mudug labadoodaba barnaamijka ayay igala qeyb qaateen sidoo kale dhegeystayaasheenna ayaan u mahad celinayaa oo iyana barnaamijka doodiisa ka qeyb galay inta fariimaha soo dirsatana waxaan leeyahay idinkama tegin oo fariimihiina waan jeclayn inaan sii dhammaystirno laakiin barnaamijkii ayaaba intaa nooga eglega cabdiraxmaan ayaa farsameynaysay anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shinaana waa idinla socodsiinaya dhammaantayoo isku duuban waxaan idin leenaha sidaas iyo nabadgelyo
tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada